bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen fayla dhugunsadayaal ha ka dhowaada warka habeennimo ee idaacadda raadiyo baydhabo qodobada warkaan aysanka dhugunsada doontan iyo waliba ayooyina wafduus hogaamiyaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo deeriy magaalada waajid ee gobolka bakool xukuumadda oo hasaartii liiska guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka wasiirka wasaaradda shaqada oo hadalinjeedii shaqaalaha wasaaradda laamaha amniga dowladda oo gubi khamro la kusheeni kenya iyo etoobiya dowladda soomaaliya iyo norway oo wada hadal kuweeladii diibreedon farowka safaaradda maamul goboleedka galmudug oo habandhigii sahan caafimaad oo la sameeyey tillaabadii inka horeysay ee diireed hangnagoolka xidhiirka soomaaliya iyo kenya oo la qaaday safiirka kenya lucas tombo oo geeka muqdishoa ka nagday gudoomiyaha mandheera oo sheegay iniyo koreen weerarada al-shabaaba akhbaaraadka binaankana qodobka warkaan isinka dhugan soo doontaan weliba hoseya ibraahim rayiisi oo ka guulaysaday doorashadii madaxtinimada dalka iiraan waayahay mar kale hamiin fayli dhugunsiyaal waa hameegnimo sabta ee axadneha galahayta taarikhdan iyo kaydanta tumiy sagaalka bili lixaad labada kun labaatiyo kowtantaas waliba ayuu haayana qodobada warkaan hamignimo inis diyaariyayogayo faahfaahsan hamiin fayli dhugunsadayaal wafduus hogaamiye madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen yaa deeriy degmada waajid ee gobolka bokool sida faahfaahinta warkun uu soo horneyn kasii fiiriyo cabdirashiid anteena madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray degmada waajid ee gobolka bakool wafdiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha degmada waajid ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee koonfur galbeed soomaaliya maamulka degmada waajid odayaasha dhaqanka degmadaasi waajid iyo xubno kale oo ka tirsan bulshada ku dhaqan degmadaasi waajid wafdiga madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ee degmada waajid waxaa ka sii horreeyey wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya waxaana ujeedka halkaasi ay u tageen ay tahay ka qaybgalka munaasabadda lagu caleema saarayo maamulka cusub ee golaha deegaanka degmada waajid madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey safarkiisa waxaana uu sheegay in marka hore ujeedkiisa uu yahay ka qaybgalka munaasabadda lagu caleema saarayo maamulka cusub ee golaha deegaanka degmada waajid
waddankeenada tabarasii kuma adnagayn sida qalbifeynlahaantee soo dhoweynta diiray oo walaalnimada iyo dowlad jiiraantaka jarta oo hamiidhawayta yeesinka maanage ileediyo iidan maadsantiin warankoynay xafladdii iyo caleemasaarkii maamulku isin haysku xulleen ha doorateen yaankoyni weli kaleenkoynay inuunu hamar la mahad shacabka weejid la warsana baahidiio iyo daruufta ka jarta weejid una ogaana walalaalay walaagii la suubiyo koran la suubiyo walalaalay walaagii koonfur galbeed goray kortoona la qubada shacabka iyo dowladdana gacmoo isqobsadaan si weejir ee dadka weejid libadbaadiyo sida una ogna guddoomiyaha gobolka sheegay tomaniyo afar sano weejid weli kuhirinayay jiratee baabuurtaha garaasa dhaqdhaqaaqay badeecada dhabar adeeg bay la suubiyeen dulqaad badana suubiyeen maqaxna bala jooriyeenka dulqaadiyeen ilaahay idan sheegay weli rajeeyaana sidii safarkii horeedaana ballan qaaday inay la aragi doono hore ilaahay era jiratee oo furmaan weejid iyo baydhabo iska furanta weejid iyo xogad iska furanta qorshaha aan koonayo qoran doono kaasaan gal doono insha allah waktiga oo koray dartiis warisinka mahadnagay soo dhoweyntii sharafta dhahaytii iyo sidii isan dowladdii inka kalsoontiina jeelin iyo sidii unala jeelin hamiidhawayteen eedeedan ka mahadsantiin kooyna isla roogna isla warsadi doono waqtiga isla qaadi doono ardayda macallimiinta hoyooyinka ururada bulshada kulli hoyaalka dhaqanka shacabka dhan la kulami doono si bulshada danta dhan in aragi doono waqti badan isla qaadi doono sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in golaha deegaanka ee degmada waajid loo dhisay ay qayb ka ahayd ballanqaad uu sameeyey safarkii kan ka horreeyey ee uu ku tegey degmadaasi waajid safarku safarkii ka horreeyey waajidkooda mahayna safar kala kooy safarkii kale ama weejidkooy badani weli ka badanay maamulka weejid in golo deegaan weejid lahi la suubiyo dadka shacabka weejidna ha isku dooradaan golo deegaan geedka horankoynay ballantiyeedaha joofuli ilaahay suurtageliyey maamulka koonfur galbeeda suurtageliyey iyo wasiiradii madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa la filayaa in uu kulamo uu la qaato maamulka cusub iyo golaha deegaanka degmada sii waajid odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan isagoona kala hadli doona baahiyaha ka jira degmadaasi madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa horey booqasho ugu tegay degmada waajid iyadoona booqashadan ay noqonayso tii labaad degmada waajid ee gobolka bokool waxay ka mid tahay degmooyinka ka tirsan gobolka bokool ee muddada ka badan tobanka sano u go'doonsan al-shabaab waxaana dadka ku nool ay wajahayaan xaalado kala duwan
eedeedaan mahadsanyi cabdirashiid abteena dhininkale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa weliba uusa digreetaha ka magacaabay guddiyada maamulada doorashooyinka lamaada gole ee dowladda federaalk soomaaliya iyo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka guddiyadun la magacaabaya weliba iyo inskajarana gudi ee xubnaha gudiga gudiyada doorashooyinka heer dowlad goboleeda gudiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee heer federaal xubnaha dowlada federaalk soomaaliya ayaa ka daraasa gudiyada doorashooyinka maamul goboleedyada ee xubnaha kae dowlada federaalka gudiga maamulada doorashada maamulawero doorashada xildhibaanada banaadiriga iyo gudiga maamulka ee doorashooyinka xildhibaanada lamada aqal ee kujeeda somalilan dinii kaleed wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiwahaab ugaas xuseen waas khaliifiya geeka waliba uusla kulmay n inta badan howlwadeenada wasaaradda hanaso usanjeedi n hanaso ujeedi taasoo ujeedadiisu society isbarasho iyo dardargelinta howlaha shaqo ee wasaaradda kulankun ayaa waliba goobjoogkahay agaasimaha guud ee wasaaradda mudane cabdulaahi maxamed cali iyo agaasimo waaxeedyada wasaaradda wasiirka oo kala dardaarimi howlwadeenada wasaaradda iniyo n sidan ka haboonyan qobadan mas-uuliyadda saaran wasiir cabdiwahaab ugaas xuseen yaa waliba usatan iyo markii isxilkal wareegay labaatanka bili meey ee sanadan laba kun labaatan kowda use xoojiyaya qorshaha laga hormariyo howlaha eena shaqo ee wasaaraddaas dhini kaleed madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor yaa daafuriya munaasabad laga bandhigay warbixin kasaabsan warbixin ee kasaabsanaatay sahanka caafimaadka iyo macluumaadka ee dadka galmudug munaasabadun oo geeka laku qabday magaalada dhuusmareeb ee caasimada maamul goboleedka city welibaasi wadajir ah an agaasimay wasaaradda caafimaadka ee qorshe wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda qorsheynta ee galmudug iyo xafiiska statisticska qaranka madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa weliba uusa khudbadan jeediyey khudbadka jeediyay oo munaasabaduusa ka sheegay ahmiyadii in la ta galmudug in la hela caafimaad iyo arrimaha bulshada silin qorsheeya adeega bulshada welibaanuse sheegay madaxweynaha in sahanka caafimaadka ee la sameeyey laku ogaadiyay baahiyaha ku jira dhiniga caafimaadka islamarkaasaytin weliba us xusay iniyo nagadeen maamulka inkoriyey ee sahanka uuse sameeyo qoorqoorya weliba uuse tilmaamay iniyo muhiimati in laku shaqeeyay sahanka caafimaadka iyo macluumaadka la kaaruuriyow use oonan umahadnagay wasaaradda caafimaadka iyo xafiiska xisaabaadka qaranka laamaha amniga ee degmada doolow ee gobolka geda ee koonfurta soomaaliya weliba iyo geega goob fagaare ayuu ka gubeena maandooriyi fara badan oo inaskajari khamre iyo xaashiye shaanaso lafadaay inasii qarsooday lahangeli degmadaasi ciidanka booliska iyo ahaan nabad sugidda dowladda federaalk iyo ee doolow ayaa ka guuleysday iniyo qobadan maandooriyaalka oo la tilmaamay ini laha kushal gudbiyey dhiniga dalalka kenya iyo etoobiya gaar ahaan mandheera iyo doolaado taliyaha ciidanka booliska degmada doolow gaashaanle dhex xuseen aadan dhaqan oo la hadalay warbaahintii walibause sheegay inay tilaabo laka qaado dadkii ku dambeeyey ama fadaayan inay gudaha degmada iyo hageliyan maandooriyaalka sayti laka qobaday taliya xuseen yaa laamaha dowladda ee kusugan gobolka geedugu safari iniyo qobadan cid kastoo iskadayaasi inay dalkii hagelida maandooriy islamarkaa saytina la gudbiye ee dalalka dariska ee kenya iyo etoobiya gudoomiyaha doolow ee dowladda cali faarax miir ayaa weliba uusan mahadnagay laamaha amniga iyo qeybo jooshal duwan ee ku horseeday maandooriyaalka saytin iskajariya khamraga iyo xashiishka welibaana goobta sayti lakugubiy maandooriyaalkii welibaana goobta lakusugi maandooriyaal lakugubiy maandooriyaalka kusugnaaye saraakiil ciidan iyo gudoomiyaha degmada iyo xubno kaleeda dhini kaleed wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga bilaal maxamed cusmaan iyo geeka ka qaabilay caasimada dalka safiirka norway ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya elen berget ronley kulan dhex maray wasiiru dowlaha iyo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya iyo safiirka ee safiir ellen bergeth ayaa weliba lagu wada hadlay xoojinta xiriirka lamageesoodka iyo iskaashiga ee lamada dal safiir safiirada norway iyo weliba ayaa ka dhawaaqday safiirada norway iyo weliba ayaa ka dhawaaqday iniye bilaawasa qabanqaabada reedinfarowka xafiiska diblomaasiyadeed oo joog xafiis diblomaasiyadeed oo joogtay oo kuweeldhadaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka silin fududaayay howlaha rasmiga iyo tan adeega oo barshada soomaaliya nin iyo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo weliba uu sacadeeyay sidiya soomaaliya iyo enfadaasa iniyo xoojida xiriirka yeelalata norway milasoito iyo ku noolin jaaliyad eedan tira badan oo soomaaliyeed taasoo leh aragti horumarineed iyo waxdhisid toowaldhisow leh usoon wuxuusii muhiimada yeelatay in la biliiriyo iskaashiga istaraatiijiyadeed ee silindera dana wadaag lamada dal ee saaxiibka e dhini kale safiirka kenya ee soomaaliya ambasador lucas tombo ayaa weliba geeka u sabtay taarikhdan iyo kabeeganayta tomi sagaal kabeegan tero tomi sagaalka juun mudkilo ati kow tiriyadanka nagdi magaalada muqdisho ee caasimada dalka reedhag nagadowka safiirkan ee kenya ee lucas tombo ayaa weliba ataa tilaabada inku horeysay ee kenya iyo inqaada hanagowka xiriirka diblomaasiyadeed iyo reedan farowka safaaradda muqdisho muddo li bilood ee kuriyad markii lamada dal iyo xiriir ay xumaaday dowladda federaalk soomaaliya ee dhowaan ka dhawaaqday inay reedan nagaasa xiriirkii kula dhexeeyay kenya kuriyad markiisu xumaaday xilli bili abriil ee sanad kun laba kun labaatan kowda ee xiriirka lamada dal iyo reedan hangnagda dowladda qatar ergada diblomaasiyiinta dowladda soomaaliya ayaa la filahaya inay maalmaha dareer reedionka nagdan magaalada nairobi caasimada dalka kenya siyoyona reedanka furan safaarada dalkan uuse ka leeyay dalka kenya waana la bilaawo howlaha diblomaasiyadda si kastaba haatoo xiriirkan dhexeeya lamada dowladood iyo dhowr jeer xumaaday walibaanaan ka dambeeytay waa walibaan ka dambeeytay kuriyad markii dhowaan kenya ayaa ka dhawaaqday inay rojiyaasa duulimaadyadii kukooya ee soomaaliya balse maalmo kuriyad iyo reed anfurtay dhini kale gudoomiyaha magaalada mandheer ee gobolka waqooyi bari cali ibraahim roob ayaa weliba use sheegay in dhibaato dhiniga amniga iyo al-shabaab ka hayaan degmadaas deegaanada hooseedo magaalada mandheera sida faahfaahinta warkun iyo ninkafiriyaas caasi cabdiqaadir
gudoomiyaha magaalada mandheere ee gobolka waqooyi bare ee dalka kenya cali ibraahim robbo oo la hadalay boqolaal dadweyne ee weliba ku hadalay ammaanka magaalada usamaamulow iyo weeraradii oo ka hayaan dagaalamayaasha al-shabaab cali robbo oo shaaca ku qaadiy in kooxda al-shabaab iyo haliska eedsaha amnigii mandheera islamarkaana iyo weeraro joogtay oo ka fuliya hayaan magaalada iyo nawaaxishe sidoo kale waliba us intaas ka daray inyo injaran dadwalku qowdow dhibaatooyinkaas islamarkaana ciidamada ammaanka iyo naftirjo ku obsadaayaan si us hadalkan dhigi wali kale use hoosta ku xariiqay in weerarada al-shabaab iyo saameyn xoogan kaweeldhadan dhaqdhaqaaqa magaalada islamarkaana dadka deegaankii oo dareemahayaan cariiri xoogan gudoomiyaha mandheera oo hadalyay sii wadidi waliba uu sabaaqay shacabkeen iyo unsurman sidii lanku hortaga lahaayay weerarada khasaarada jeysaw ayay fuliyayaan kooxda al-shabaab inta badan kooxda al-shabaab iyo weeraro culus ka fuliyaasa gobolka waqooyi bari gaar ahaan deegaanadan dhow xadka dheer iyo wadaagayan soomaaliya iyo kenya
dhini kaleed dhugunsidayaal waliba aysin dhugunsahaytana warka hamignimo idaacadda raadiyo baydhabo haatana akhbaaraadka banaanka ibraahim ra-iisi oo ee wadaadka meel adag ayaa sabtidan geeka elan ka dhawaaqay inuu isku guulaysaday doorashadii madaxtinimo ee jimaada shalaytay kudhidii dalka iiraan maalin kureed inku badan labaatan iyo siyeed milyan oo qof ayo codad oo dhiibideen doorashada iyo natiijada hordhaca ee geeka laka dhawaaqay ama ka dhawaaqdeero wasaaradda arrimaha gudaha iyo muujaasay nin ra-iisi uu sahelaya codod eena ku dhowaad siyeed milyan oo coddiirayaan ra-iisiya weliba uu isku guulaysaday lixdan ilaa ma boqolkiiba cododka dadweynaha oo ilaa iyo hadda la tiriyahay sagaala tiriero boqolkiiba sagaalan sidii sheegay sarkaal ku tirsan kooxaha doorashada oo eena uso-ona shaacan ku qaadna tirada saxda ee dadka hambahi lanka hambahay doorashada samuel orfi oo ku tirsan saraakiilla wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in la tiriyay sagaalun boqolkiiba cododka welinaya si weyn uusan hogaamiyahay ra-iisi guulaha ra-iisi iyo waliba ayay ahaatay dowlada wada filaaya ama yo sugaayeen dadka reer iiraan kureed markii uuse si eed uusan helay siyaasadda hogaamiyaha ee ruuxiga ee iiraan ayatullah cali khumeyni ibraahim ra-iisi oo ee lixdan jare oo kumid ahayo culimada ankacaansan shiicada weliba uuse jare ka jare liiska saraakiil iiraan ee mareykanka cunuqabateynta iyo saartay kuriyad markii la ka eedayay xadgudubyo ku dhinaya xuquuqda aadanaha madaxweynaha xilka ee kusii degahaya dalkaasayti iiraan xasan ruuxaani oose ayaa sabtadan geeka ee xafiis dhiow isku booqday ra-iis yuusuf hambaliyey wasiirka arrimaha dibadda maxamed ee najabaad shariif ayaa usiina sheegay in ra-iis yuusuf si wanaagsan uusan hogaami doona dalka iiraan dhugunsadayaal warkii hamignimo idaacadda raadiyo baydhabo aysan kula socoteen iyo antiniinka dhon warka walibaasinla socodsiyaano maxamed cabdiraxmaan cali eh dhiniga farsamada saaxiibkay joker ayaa gacanta kahay war kun warlamid antunreedanka kulumaan sidaas iyo ammaan allah